soomaaliyana waxaa haystaa cadow aad u fara badan mid dibadeed iyo mid guda labadaba waa haystaa midka dibadda soomaaliya inay istaagta lama rabo sidaan inaad ku jirtaan ayaa la rabaa maxaa yeelay meesha aan ku naalno nimcada aan haysanno nolooma oggola waxaa la rabaa in nalagu maamulo intaas adduunka oo dhan wax alla wixii kaa xoog badan yaa raba inay ku maamulaan iyagaana ku dagaalsan siday kuu maamuli lahaayeen waxay saameyn ku leeyihiin dad walaalaheena ah oo dalka nala leh oo muwaadiniina oo shaqada u qabanaya weliba si xasilooni darro siyaasadeed iyo xasilooni darro dalka uugu jiro si dowladahaas iyo dadkaas shisheeye ay uga helaan wax alla waxay rabaan waxa waxa la rabo oo sida aan nahay hadda ay tahay inaan ku jirno waxa weeye danta laga leeyahay waxa weeye wax walba oo nalaga rabo inaan yes nidhaahno oo qabkii iyo dadnimadii iyo damiirkii soomaaliyeed aan meel iska dhigno iyo sharafkii soomaaliyeed aan meel iska dhigno sababtana waxa weeye dee dal waxaa cudud u ah oo xoog u ah ciidankiisaa u ah kuwa gudaha kow waxa ka ah shabaab oo iyaga naftooda gacansaar la leh ee maxaanku idhaahdaa dibad gacansaar la leh iyo dad kale oo runtii u arka hadduu xaalka isbedelo dalka xaalka isbedelo dan inaysan ugu jirin dantooda ay tahay oo keliya dalkan inuu destabilized yahay uusan xasiloonaan macnaheedu waxay tahay waa qof danleeyah oo danaysanaya dantiisa ka shaqaysanaya